wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland murwe cadar ismaaciil juraati ayaa deeq raashina gaarsiisay barakacyaasha iyo beeraleyda ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo deeqdan raashinka ayaa bulshada danyarta waxaa ugu deeqay haweenka ku nool magaalada kismaayo kuwaasoo dadaal badan ku bixiyey sidii loo caawin lahaa barakacyaasha ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo qaar ka mid a barakacyaasha iyo dadka beeraleyda ka faa'iidaystay deeqdan ayaa uga mahad celiyey wasiirka iyo haweenka degmada kismaayo deeqdan ay soo gaadhsiiyeen annaga meeshaan ilaahay baan ku mahadinay maanta wixina soo gaaray waa ku mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin gabadhan wasiirkaa noo keentay si fiican oo habsami aan u qaadanay inaan wax ka fiican helnana waa ka sugayna haddii ilaa yidhaah calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga waxaa waaye reer farwaama lanin yidhaahaa farwaama deginnahay halkana beerihii beerihii hata hadda biya maarta beerteydii qaar biya qaaday hadda nyaanyadii iyo geleydii iyo sisintii qaar bay biya la tagan waxaan idinku mahad celinaynaa haajiiddaana oo maanta noo keentay xoogoo bariis fiican oo tuulada inaa hadda aan uqaybin aan rabno maasha allah ilaahay khayr ha siiyo wax ka badanna waan ku sugaynaa ninkii wax yar kuu keeno wax weyn waan kuu keeni doonaa deena oo noo keentay in raashiin ah ayaan u mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay wayna mahadsantahay marwaacadar ismaaciil juraati wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqulisaanka dowladda jubbaland oo la hadashay dadka ku nool tuulooyinka farwaamo iyo towfiiq ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ayaa sheegtay in jubbaland ay heegan u tahay shacabkeeda islamarkaana waajib ka saaran yahay ka warqabka bulshada reer jubbaland waxaana ay ku baaqday in gurmud lala soo gaadho dadkaasi ku nool tuulooyinka dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ilaahay baa mahadsan annagoo nabada isukaana keenay maanta waxaan joognaa tuulooyinkii waqooyiga kismaayo ku yaalay halkan waa farwaamo waxaan u sii gudbi doonnaa ilaa singaleer ilaa iyo baarsanguunina waan sii gaari doonnaa waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dadkan masaakiinta ah ee biyaha biyobaxa iyo wax walba ay ku dhacayaan ee aan haysanin wax macaawino ah iyo gacan soo gaartay weli aysan jirin sida hadda idiin muuqato dadka ciidanka waxaan ahayn oo dadkan maanta u maciinaya oo ay haystaan ma ay jirto ciidankeena jubbaland unbaa u maciino iyo ciidanka federaalka ee jooga aaggan iyo qaybahooda kala duwan hadday tahay booliiskii iyo nabad sugiddii iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan baa dadkan ay la nool yihiin oo garaankooda ay la qaybsadaan macaawanadii waa la siyaasadeeyey waxaa laga dhigay maxay ahayday wax annaka anaanan garanaynin maadaama ay dadka masaakiinta soomaaliyeed wixii loogu deeqay jubbaland laga xaaraantinimeeyey dadkeediina maanta ay u baahan yihiinoo saan ay u baaba'ayaan dhulkan weli wax beerahoo ka soo go'ay ma leh sidii abaartii loogu jiray haddana biyaha dadkii haayo marka maaligna abaaraan ku jirnaa maaligna biyobaxdaan ku jirnaa waxyaabaha dhibaatooyinka noo geystay waa la wada ogyahay waxaan leenahay dadkan ha loo soo gurmado ha loo imaado dad dhibaataysan baa meeshaan jooga tuuladan waxay u baahan tahay in gacan la siiyo oo dhan walba ah